nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka oo daa'uud meel allaa meeshii saa'uul u diray ayuu tegi jiray wuxuuna wuuna ku guulaysan jiray oo su'aalna wuxuu madax uga dhigay raggii dagaalka oo taasuna way la wanaagsanay dadkii oo dhan iyo addoommadii saa'uul oo dhanba oo markay yimaadeen markii nebi daa'uud bal raximahullahu ka soo noqday layntii ee reer falastiin baa waxay ka yimaadeen magaalooyinkii reer bani israa'iil oo dhan si ay boqor saa'uul uga hortagaan iyagoo gabayayey oo cararayay oo faraxsan oo dhaf iyo laabtii muusikada tumayey taariikhda siday ugu qoran tahay uu qoray nebi daa'uud bal raximahullaahu oo dumarkii midba midda kale cararaysay iyagoo cararaya oo waxay yimaadeen saa'uul oo waxay la yaayeen kumanayaalkiisa nebi daa'uud wuxuu laayay toban yaalkiisa kun saa'uulna aad buu u cadhooday oo markaasa ayuu ka yimid dhegeystayaal sidaad ogtihiin taariikhaha ku qoran towraadka uu qoray nebi muuse waa sheekooyin kala duwan oo ku saabsan nebiyadeenna bal raximahullahu oo ay soo sheegeen uuna daawuud wada qoray taariikhdaasi oo ah mid aad u muhiimsan oo la doonayo qof weliba inuu si xaq ah u fahmo uuna raaco markaasaa nebi daa'uud bal raximahullahu wuxuu saa'uul boqorkii wakhtiga ahaa ku yidhi waryaan ahay oo noloshaydu waa maxay amise reer aabbahay xaggey ka soo joogeen reer bani israa'iil inaan ahaado wiilkii boqorkii adoon sodoga u ahaa laakiinse wakhtigii saa'uul gabadhiisii mareeb ahayd nebi daa'uud loo guurin lahaa waxaa la siiyey oo loo guuriyey nin la oran jiray cadreel oo reer maxolaad ahaan jiray sidaad og tihiinba ay ugu qoran tahay buuggaasi markaasaa boqorkii wakhtiga ahaan jiray wuxuu addoommadiisa ku amray oo ku yidhi nebi daa'uud hoos ahaan ula hadlaa oo waxaad ku tidhaahdaan adigu inteed ka soo jeedaa bal eeg boqorku wuu kugu faraxay oo addoommadiisa oo dhammu way ku jecel yihiin haddaba sidaa daraaddeed boqorku sodog ha ku noqdo oo addoommadii saa'uul ereyadiis waxay u sheegeen daa'uud oo daa'uudna wuxuu yidhi waxay idinla tahay inay fududaan tahay inaan ahaado wiilkii boqorku sodoga u ahaa nebi daa'uud bal raximahullaahu wuxuu ahaan jiray nebi nebiyada ka mid ah uu rabbiga aad u karaameeyey daa'uud sidaa ayuu ula hadlay boqorkii isagoo doonayo inuu ereyga ilaahay gaarsiiyo laakiin boqorku wuxuu ahaan jiray nin caasi ah oo ka tirsanaa reer bani israa'iil oo ahaayeen kuwa rabbiga ku caasiyeen bal eeg haatan anigu waxaan deganahay guri qori kadar ah laga sameeyey laakiinse sanduuqii daa'uud wuxuu dhexyaal dhaxyo meeshaasi markaasaa
naatan wuxuu boqorkii ku yidhi tag oo wax allaala wixii qalbigaaga ku jira samee waayo oo boqorkii addoommadiisa markay daa'uud ereyadaasi u soo sheegeen ayaa daa'uud aad ugu farxee inuu ahaado wiilkii boqorkii sodoga u ahaa maalmahaasuna ma ay dhammaan markaasaa daa'uud kacay oo tegey isagii iyo raggiisaba oo waxay reer falastiin ka soo laayeen laba boqol oo nin ah markaasaa nebi daa'uud dadkii la hadlay oo maslaxa ka keenay meeshii oo boqorkii bay siiyeen tuuradoodii oo dhan si ay nebi daa'uud u noqdo wiilkii boqorkii sodoga u ahaa sheekadaasi waxaynu ka soo qaadanay zabuuraddii uu qoray nebi daa'uud
casharadii aan soo dhaafnay waxaynu ka hadalnay sheekooyinkii nebi ibraahim si ay ugu qoran tahay casharada aan soo dhaafnay waxaynu ka hadalnay sheekooyinkii nebi ibraahim sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse waxaana weeyey xikmad ilaaha ee laga helo rumaysadka xagga kitaabka kariimka ah oo u ah in alla bari inta rumaysata oo dhan waayo kala duwanaan ma lahan maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo wayna ku caasiyeen rabbiga markaad fiirisid aadan iyo xaawa markay ku jireen beerta jannada waxay cuneen geedka uu rabbiga ka xaaranteeyey iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay iyo farxada diinteenna wanaagsan saharo waxay ahayd nebi ibraahim naagtiisa carruur uma ay dhalin isagii wakhtigaa waxayna lahayd gabadh mididh diin ah oo masaariyada ah magaceeduna waxaa la odhan jiray hagar oo saharana waxay nebi ibraahim ku tiri bal eeg iminka rabbigu waa ii diiday inaan dhalo nebi ibraahim codkiisa saharo codkii nebi ibraahim codkii saharo buu maqlay saharo oo ahayd naagtiisa ama naagtii ibraahim waxay kaxaysay hagar tii masaariyada ahayd oo midhidhinteeda ahayd markii nebi ibraahim toban sannadood joogay dalkii kancaan kadib oo waxay iyadii siiyeen ninkeeda ibraahim inay naagtiisa u noqoto saharo oo ahayd naagtii ibraahim way kaxaysay hagar tii masaariyada ahayd oo midibteeda ahayd markii nebi ibraahim toban sannadood joogay dalkii kancaan kadib oo waxay iyadii siiyeen ninkeeda ibraahim inay naagta u noqoto oo hagar buu u tegay wayna uureysatay oo markay aragtay inay uureysatay ayay marwadeeda aad uga quusatay oo saharo waxay nebi ibraahim ku tiri dulmigii laygu sameeyey dushaada ha ahaato mididhaytii waxay ii gelisay laabtaada oo markay aragtay inay uureysatay way ii quusatay rabbiga aniga iyo adiga ha inala kala xukumo laakiinse nebi ibraahim wuxuu ku yidhi saharo bal eeg midhin midhintaadii gacantayday ku jiratay waxaad doonto ku sameey saharona si adag bay ula macaamilootay kolkaasay midhintii ka carartay horteeda oo malaa'igtii rabbiga heshay iyadoo agta ag joogtaa il biyo ah oo cidlaad ku taalo oo ishuna waxay ku til jirtay shuur oo malaa'igtii waxay ku tidhi hagar midhintayda saharo xaggey baad ka timid xaggee baadse ku socotay oo waxay ku tidhi marwadayda saharo baa ka cararaya oo malaa'igtii rabbigu waxay ku tidhi iyadii ku noqo marwadaada oo magaceeda si hoos u dhig oo malaa'igtii rabbiga waxay ku tidhi iyadii farcankaaga aad baan u tarmi doonaa si aan loo tari karin farabadnaantiisa aawadeed oo malaa'igtii rabbiga waxay ku tidhi iyadii bal eeg uur baad leedahaye oo wiil baad dhali doontaa magiciisuna waxaa u bixin doontaa ismaaciil maxaa yeelay rabbiga waa maqlay dhibaatadaadii oo markuu nebi ibraahim jiray sagaal iyo sagaashan sannadood eedla ahow oo axdigayga kula dhigi doonaa oo aniga aad kuba ku tormi doonaa markaasuu nebi ibraahim wejiga u dhacay oo ilaah buu la hadlay isagoo ku leh rabbiyow aad baad u mahadsan tahay waxaan ahay addoonkaaga bal eeg axdigaygii waa kula jiree oo adigu qormo badan baad tahay ilaahow oo waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga ka dambeeya dhulkii aad socdaal ku ahayd kaas oo ah dalka kancaan oo dhan inuu idiin ahaado hanti aad weligiina lahaataan aniga waxaan ahaan doonaa kuwa iyaga xukuma oo ilaahay wuxuu ibraahim ku yidhi adiguna waa inaad axdigayga xajisaa oo aad diinta suuban raacdaa adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan kanu waa axdigayga aad xajin doontaan oo aan inoo dhexeeya aniga iyo adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba mid kasta oo lab oo idinku jira waa inuu la gudaa taasi waa sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse dabadeed waxaad iska gudi doontaan buriyadiina waxayna calaamo u noqotaa axdiga ina ka dhex yaalo adiga iyo idinkiina dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
aniguna hawiyay naftaydii habeenadan halisbay ku suganse habeenalad midkii iyo kii nasiibku haray way sareer socdaanoo kala harina maayaan aniguna hawiyay naftaydii habeenadan aniguna hawiyay naftaydii habeenadan halisbay ku sugante aawdi